tartanka kubadda cagta ee midowda ardada guriceel ee g s u loo soo gaabiyo oo muddo laba bilood ah ka socday degmada guriceel ee gobolka galgaduud waxaa soo xiray maamulka degmada guriceel waxaana ku baritamayey ardayda wax kasoo baratay ardayda wax ka barata iskuullada ku yaala degmada guriceel ee gobolka galgaduud midowda ardada degmada guriceel g s u ayaa soo qabanqaabiyey tartankan waxaana ka qeyb qaadanayay qaar ka mid ah hadaha waxbarasho ee ku yaala degmadaasi guriceel xayir faarax bare oo ah guddoomiyaha midowda ardada guriceel ayaa ugu horeyn ka warbixiyey tartankan ujeedooyinkiisa iyo gabagabadiisii halkan lagu soo gabagabeeyey koobkii isboortska ee midowda ardada degmada guriceel ee g s u cab kaasoo soo bilowday kudhawaad laba bil ka hor waxaan aad iyo aad runaantii ugu mahad celinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii koobkan ay ka qayb galeen iskuul ayaa si nabdoon galabta halkan inuu soo xirgaadi ilaahay idmo waxaan aad iyo aad runaantii si gooni ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada hidaya tacliinta sare ee maamulgoboleed galmudug oo taageertay bixisana afanka lagu qabtay tartankan u dhexeeyey midowda ardada degmada guriceel waxaan si gooni ah ugu mahad celinaynaa wasiirkeenna mudane maxamed xaashi dhoore oo run ahaantii ahaay batii iyo mataqaanaa qofka ka shaqeeyey inuu qabsoomo kulankan waxaan leenahay mudane wasiir mahadsanid sidoo kale waxaan mahad celinaynaa maamulka degmada oo ugu horey saaxiibka guddoomiye faarax oo run ahaanta iyaguna garab muuqda ka geystay ugu dambeyntiina faarax cabdi macalin guddoomiyaha degmada gurceel ayaa soo xiray tartankan kubadda cagta oo ugu dambeyn uu ku guuleystay bacadka hoose dhexe iyo sare ee almaamuun waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda waxbarashada ee degmada runtii galabtay oo aan kala soo qayb galnay gebagabada koob aan laba bilood ka hor halkaan waddaha furnay waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin dadaalkii aa muujiseen cayaaruhu dabcan waa isdhexgal bulsho waa in dee kalsooni iyo saaxiibtinimo laga qaado marka waxaad muujiseen runtii kalsooni in iskuullada ku yaalla degmadan gurceel ay isku arkaan halkaan cayaare ay dhex maraan dhallinyaradii runtii ay si fiican u xifaltamaan waa wax aad u wanaagsan marka waxaan leenahay iskuulkii koobka qaaday galabtay oon goobjoogga u ahayn ee almaamuun waxaan leenahay hambalyo waxaan sidoo kale u hambalyaynaynaa iskuulkii kaalinta labaad galay ee caaisha ayagana waxaan leenahay waa dadaasheen hambalya guud ahaan intii ka soo qayb gashana dhammaantiin waa wada dadaasheen waxaadna mudan tihiin in la idinku bogaadiyo la idinku dhiirogeliyo runtii annagana sharafay noo tahay inaan dhallinyarada waxbarataa ee bahda g s u aan dhiirigelinno u nimaano la joogno g s u oo muddo toban sano ka badan ka shaqaynaysay gurceel ayaa waxa ay si gaar ah diiradda u saartaa isdhexgalka ardayda iyo sidii loo kala faa'iideysan lahaa gaar ahaan ciyaaraha iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee horumarinta waxbarashada